habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha sebteembarna waa toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi iyo sahar cabdi
qodobada idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa caawa ka mida saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne waraysi ayaannu idinkaga haynaa mas-uuliyiinta amniga gobolka wixii gudaha u galaya ayay baaraan ciidamada amnigeeda aad u ilaaliyaan laakiin meeshan waa meel ka bannaanka ah mana ahayn gudaha xerada ma ahayn dad shacab ayaa iskaleh ku ganacsada dadka shacabka ayaa fadhiista oo ku kaxweeyo aad u fadhiista markaba halkaas ay ahayd waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha tisciin farasa xamar towlan iyo tuur caddiya mayda markab tiirsan lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dabajiroo wada tifrina tiica iyo cayro waxaa iiga toolmoon ijoon kalu tiraabaayay waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii iyo hiddaha waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii caalamka
duufaanta irma ayaa ku dhufatay halbowlaha xeebta gobolka galbeedka falorida ku yaala sabtidii waa subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah iyadoo ay wehelinayaan dabeelo xoogan iyo roobab iyo kuwo raad ku yeeshay biyaha halkaasi ku dhuftay oo iyagu ka tagay tegayna jasiiradda nugul ee karebiyanka irma ayaa ah duufaan heerka afraada iyada oo xoogeysatay markii ay ka gudubtay falorida sidoo kaleetana sida ay sheegeen xarunta duufaanta qaranka waxa ay ku socotaa laba boqol toban iyo shan kilomitir saacadiiba markii ay soo gaarto gudaha dalkan maraykanka duufaanta ugu ballaaran ayaa la filayaa inay u dhaqaaqdo dhinaca waqooyi oo ah magaalooyinka ay dadka badani ku nool yihiin oo ku yaala xeebta galbeed ee falorida halkaasi oo ay keeni karto in ay burbur u geysato qaybo ka mid ah gobolka oo aysan horay u soo marin duufaantan nooceed oo kalea abid
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne warqoraala ururku uu soo saaray ayuu ku sheegay inay ku dileen lix qof oo ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta jabuuti iyo saraakiil dowladeed waxay sidoo kale sheegteen inay ku dhinteen in ka badan labaatan qof hase yeeshee saraakiisha gobolka iyo dad goobjooga ayaa idaacadda v o a u sheegay in weerarkaasi ismiidaamin tahay oo lala beegsaday maqaayad laga cabashaaha ay ku dhinteen saddex qof oo dhammaantood rayid ah iyo qofkii ismiidaaminta geystay saraakiisha gobolka waxay sidoo kale sheegeen in saddex iyo toban qof ay ku dhaawacmeen taliyaha booliiska gobolka korneel isaaq waa korneel isaaq cali cabdulle ayaa v o a u sheegay in dadka weerarka soo qaaday aysan gaadhin ujeeddadii ay lahaayeen oo ahayd inay khasaareyntaasi ka badan geystaan taliyuhu waxa uu sheegay in baadhitaanu socdo kaasi oo ay wadaan ciidamada amniga kuna saabsan meeshii laga soo abaabulay qaraxaasi
khasaaraha uu geystay dhul gariir xoogan oo ku dhuftay dhulka gobolka wakaka ee koonfurta dalka mexico ayaa sii korortay saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dhimashada haatan ay marayso ugu yaraan sagaashan qof madaxweyne enriqi pena nieto ayaa waxa uu sheegay in dhulgariirkaasi uu ka xoog badnaa kii mexico ku dhuftay sanadkii kun iyo sagaal boqol sideetan iyo shantii kaasoo la tegay nolosha kumanaan qof oo dalkaasi ku dhaqnaa khudbad toosa oo uu ka jeediyey telefishinka ayaa madaxweyne enrico waxa uu kuga dhawaaqay halkaasi saddex maalmood oo barordiiq ah isaga oo ballan qaaday in dowladda ay ka caawin doonto dadka uu dhulgariirkaasi saameeyey dib usoo kabashadooda dhulgariirkan ayaa waxa uu dhacay saqdii dhexe khamiistii aan soo dhaafnay iyadoo lixaadkiisana uu ahaa sideed dhibic labo cabirka dhulgariirka waxa uuna xoogiisu ku dhacay dhulka ku teedsan xeebaha koonfureed ee badda basifiga ee mexico
qowmiyadda rohingya ee muslimiinta dalka myanmar ee uu weerarku ku socdo ayaa dowladda ugu baaqay in xabad inay xabadda ka joojiso muddo bilah si fursad loo siiyo kaalmada bini-aadamnimo ee loogu talagalay dadka u baahan bayaan ay soo saareen ayay ku tirtirsiiyeen hay-adaha gargaarka inay dib u bilaabaan caawimaddii dhanka bini-aadanimada ahayd inta ay xabaddu taagan tahay taasoo loo fidinaya dadka ay saamaysay dhibaatada ka ogan dalkaasi ee loo geysanaya dadka muslimiinta ah iyadoon la eegeynin diintooda dhawaaqan ayaa imanaya maalin kadib markii ergeyga qaramada midoobay u jooga qaramada midoobe u jooga dalka maraykanka niki hely ay sheegtay xilli uu dalkeedu taageeraya dagaalka lagaga soo horjeedo qulqulantooyinka jira gobolka rakhiin ee ku yaalla waqooyi galbeed dalka myanmar haddana ay lama huraan tahay taageerada bini-aadnimo inay gaadho dadka u baahan
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka warkaasi ay idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da afar qof oo saddex ka mida ay yihiin shacab iyo qofkii ismiidaamiye ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada beledweyn tiro ku dhadhow saddex iyo toban kalena dad ay ka badan tahay waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof isi soo miidaamiyey uu isku qarxiyay maqaaxi ridda laga gala xarunta maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyn booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dadka weerarkaasi soo qaaday aysan gaarin ujeeddadii ay lahaayeen oo ahayd inay khasaare intaasi ka badan ka geystaan goobta jacfar kukaay ayaa haddaba sida ay wax u dhaceen ka wareysta taliyaha booliiska gobolka hiiraan cornel isaaq cali cabdulle inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo shacab ah ayaa meeshaas ku waxyeeloobay maanta duurkii ay ahayd markii salaada duhrood diyaargaroobayey oo dadka ganacsiga goobahooda ganacsiga ay soo xireen si ay salaada isugu diyaariyaan meesha uu qarax ka dhacayna waxa weeye meel dad shacab ay leeyihiin oo shaahiga lagu cabo meel shaahiga lagu cabo ayay ahayd dadku ay aada ugu badiyihin oo fariistaan ay ku nastaan marka kulley haddee dadkii waxaa samayn jirana waa la yaqaanaa waa kooxihii nabadiidka ahaa oo dhiigacabka ahaa caadaystay inay dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed dadka wax ku noqdayna waa intaan hadda ka warqabno ama aan aragnay waxa weeye ilaa iyo saddex iyo toban qof oo dhaawac ah laba qofna way ku dhimatay iyo qofkii naftiyahaligaha ahaa intaa ayaa meesha wax kaga dhaceen markii ugu wardambeysay meesha hadda qaraxu uu ka dhacay silig baa ku wareegsanaa oo dadka soo gelaya dad la yaqaano unbay ahaayeen maadaama ay goob muhiima ku taalo oo albaabkii laga gelayay xarunta maamulka gobolka ay tahay sidee bay ku dhacday qof miidaansan oo isqarxinaya uu halkaasi si fudud ku soo galo ciidamadii meesha ka dhowaa iyo dadkii uu la fadhiyeyna ay garan waayaan siligaas wixii gudaha u gelaya ayay baaraan ciidamada amnigeeda aada u ilaaliyaan laakiin meeshan waa meel ka banaanka ah mana ahayn gudaha xerada ma ahayn gudaha gudaha xarunta maamulkana ma ahayn waxay ahayd meel ka banaanka ah waa guuditooyin dad shacab ayaa iskale ku ganacsada dadka shacabka ayaa fadhiista oo ku qaxweeyo aada u fadhiista marka halkaas ayay ahayd ma jiraa wax raada oo ilaa iyo hadda aada hesheen oo ku aadan qofkii qaraxaasi geystay ciidamada amniga ayaan ka sugaynaa ama ciidamada ku shaqada leh laamaha ku shaqada leh baaristaas ayaa gacanta ku hayo in ay warbixin naga soo siiyaan falka markuu dhaco waa waxa weeye kahortegis ayaa marka hore lagu sameeya haddii uu falka dhacana waxaa la sameeya kadabategis waxaa la yidhaahdo baaritaana la socdo hay-adihii ku shaqada lahaa ayaa gacanta ku hayo ayaga ayaana ka sugaynaa insha allahu tacaala shacabka reer hiiraanna waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga dhibaatooyinka ayay ku dhacayaan ayaga ayaa dhiigooda la daadinayaa ayaga ayay dhibaatada ugu weyn kasoo gaaraysaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay hay-adaha amniga ama hay-adaha ku shaqada leh baarista iyo nabadgelyada ay caawin doonaan sidaan hore ugu baranay dadka ay dhibaatadu soo gaartay maxay isugu jiraan haddii aad noo kala saarsaari karto dhammaantood inay shacab ahaayeen baad noo sheegtay caruur ama haween ma ku jiraan walaal dad dhalinyaro ayay u badan yihiin dad dhalinyaro ayay uba u badnaayeen sida aan kuu sheegay qaraxa wuxuu dhacay lix saac iyo toban daqiiqo oo duhurnimo waa waktiga salaada duhurka laisu diyaarinayay dadka goobahooda ay soo xireen shirkadaha lasoo xiray xafiisyada lasoo xiray meelaha ay isku diyaariyaan ayay kamid ahayd meeshan oo dadka ay masaajida ka aadaan waa wakti dadku aada ugu badnaayeen ayay ahayd khasaaraha sida iyaga rabeen maysan noqonin ilaahay baan ma muxuu ahay isha mahaddaas iska leh waxaa ku dhintay wiil yar oo kamid ahaa bibatada meesha ku yaala wiilasha ka shaqaynayay iyo nin shacab ah asna meesha oo meesha muxuu ahaa dadka ku qaxweynaya ama ka shaahinaya ka mid ahaa dadka ku dhaawacmeen dhammaantood waxay ahaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa nagu eh, maqaalo ah in eh, meesha hadda uu qaraxu ka dhacay iyo eh, goobo aan eh, aada uga fogeynoo uun dhowr mitir ama dhowr iyo toban mitir u jirta ay qaraxyo horey uga dhaceen aagaas maxaa sida gaarka ah loogu bartilmaameed sabaad isleedahay wal waa meelaha dadka nimankan dabadiidka ah ama naftooda halligayaasha ay beegsadaan ayaa waxay tahay meelaha xarumaha ah oo dadka ay ku badan yihiin si dhiig badan ay u daadiyaan waa run muddo hadda laga joogo saddex sano ayay ahayd aan umalaynaya ama laba sano iyo wax lamid ah meeshaas meel u dhow qarax baa ka dhacay sidaas oo kale ayay ahayd meel biibato oo shaah lagu gato oo shaah oo dadka ay fariistaan ayay ahayd dad badan ayaa ku dhintay dad badanna oo ku dhaawacmeen waana dabeecadaha ay leeyihiin meelaha dadka ay kusoo ururaan ama dadka ay ku badan yihiin oo centerka magaalada inay dhibaatooyinkaas ka geystaan wax ama maaha mid cusub maaha waad ogtiin hoteelada waa dhibaatooyinka ka geystaan xarumaha dadka isugu tagaan dhibaatooyinka ka geystaan marka waa caado ay leeyihiin ujeedadoodana waxa weeye inay dhiig badan oo soomaaliyeed ay daadiyaan oon waxba galabsan dhaawaca ee ka dhashay qaraxaas hadda xaaladoodu waa sidee mase heleen caafimaad ee ku filan oo dhaqaatiirtii iyo dawadii ay u baahnaayeenba way ka heli karaan magaalada walaal dadka inta ugu badan waxaa la geeyey isbitaal weyn ay leeyihiin ciidamada amisom il walaal reer jabuuti ay leeyihiin oo sectafor ay leeyihiin oo kolley dhakhaatiir fiican iyo dawooyin fiican dad bukaano ah ama dhaawacyo ah ayaa la geeyey isbitaalka weyna qayb baa la geeyey isbitaallo kaloo magaalada ku yaalaan qaybo kale ayaa laga geeyey wixii aan u garanno in aanan lagu dabiili karinna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida muqdisho kale ama meelihii kale oo loo qaadi karo in laga gaarsiiyo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliiska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulle waxa uu khadka telefoonka beledweyne ugu rameeyey waryahayga jacfar kuukaayl kaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo haysaa saare cabdi axmed
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii ay soo baxday ololihii doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka oo musharaxiinta qaarkood ay adeegsadeen hadallo xanaf u muuqday oo ka dhan ahaa muslimiinta ayaa waxaa soo baxayay falal u muuqan kara naceeb oo bulshooyinka qaarkood dhex yaalay kaasoo mararka qaarkood si waxyeello leh loogu geysanaya dad soomaali ah gudaha dalkan maraykanka gobolada soomaalidu ay ku badan yihiin falal gacanka hadal ah haddaba falkii ugu dambeeyey ayaa habeen saddexaad waxaa lagu weeraray xarun ku taala magaalada minneabolis waxaa sidoo kale kasii horreysay haweeney dhaawac loogu geystay gobolka ohio degmada colombos oo iyadana sidoo kale soomaalidu ay ku badan yihiin haddaba falalka iska soo dabadhacaya ee u muuqda naceebka ma yihiin kuwo si rasmiya salka ugu haya naceeb mase waa kuwo ay wax kale ku dhex duugan yihiin cabdi warsame waa guddoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneabolis barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha ayuuna toddobaadkan marti noogu yahay mudane cabdi warsame bal ugu horreyntii soo dhowow adig iyo dhowr qof oo khadadka telefoonka ku wada jirtaan si aad noogu jawaabto barnaamijkeennan intaan ku waa mahadsan tahay sahra waana dhowahay waxaana rabaa inaan salaamo adiga iyo baxda v o a iyo dhegeystayaasha raadioaadiha waad mahadsan tahay sidoo kale bal haddii aan aniga ku hormaro inta dhegeystayaasha aan kuu furin waxaad bal iga warantaa heerka iyo qotada uu la ekaan karo ama uu la egyahay naceeb hadiiba uu ka jiro gudaha dalkan maraykanka oo bulshooyinka gaar ahaan muslimiinta soomaalida si gaar haddii loosii dhigo iyo dabcan magaalada aad adigu madaxda ka tahay ee minneabolis iyo deegaanada kale ka jiri kara horta aad iyo aad baad umahadsan tahay dalka maraykanka sidaa la socotid waa dal ka dhisan qowmiyada aada iyo aada u fara badan dad cadaan ha degan dad madow ha degan dad muslin ha degan dad gaalaha degan dad maxaala kirishtaan ha degan yuhuud dad aan diin lahayn waxay ka kala yimaadeen qaaradaha adduunka oo dhan dad original waxay ka yimaadeen yurub kuwa waxay ka yimaadeen africa marka waa qowmiyad ilaa iyo waa qowmiyado aada u tiro badan waxaana degan ilaa iyo saddex boqol oo milyan oo qof marka marmar waa jirtaa in maaragtay markii siyaasada ama ama maxay ahayd ama dalku isbedel ku socdo sida hadda isbedelka dalka ka jiro oo ah in dadka cadaanka ah oo ahaa jiray dadka ugu tirada badan dalka maraykanka inay noqon doonaan dad aan ugu tiro badnayn oo dadka kale markii la isku daro ay tirada la ekaa doonaan dadka cadaanka ah shamidada soo socdo taasoo abuurtay baqdin iyo maxaa la dhahaa dhinaca nimanka maamulka xukumi jiray dalka oo haddana keentay maxay ficilo foolxun marka waa jirtaa baqdin laakiin anagu meeshaan degannahay gobolka minnesota iyo magaalada minneapolis xaaladana aada iyo aad bay u fiican tahay waa gartay bal haddaan mid ka mid a dhegeystayaasha aana khadka teleefonka siiyo magacaaga noo dhammaystir xasanow iyo halkaad naga soo waceysid waa mahadsantaha sara walaal magacayga waa deeq xasan xirsi walaal waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha hal su-aal oo ku saabsan sida aad ka warqabtid dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaaladaha magaalooyinka mataanaha ah waa dad in badan dhalinyartoodu ay shaqadu shaqadu shaqa helitaanka shaqadoodu aada u hooseeyo caawinta ay heli karaan bulshaduna ay aada u yar tahay ayadoo lagu riixayo ama maaragtay lagu gacan bidixaynayo arrimo fara badan oo ayaga communitiga soomaalida maaragtay gooni u ah sida kalarka iyo maaragtay faithka iyo waxyaaba la xiriira marka waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha horumar intee la-eg ayaa dadka dhalinyarta soomaalida ah uu ka geysan karaa in laga caawiyo sidii ay maaragtay u heli lahaayeen fursadaha dadka kale ay la nool yihiin ay maaragtay haystaan dhalinyarta ay soomaalida si ay u heli karaan fursad maaragtay la mid ah dadka maaragtay aynigooda aho dadka dhulka maaragtay aan joogno ay haystaan seebay u heli karaan fursadaas oo kale maadaama arrimo fara badan lagu fuquuqayo isaguna uu yahay guddoomiyaha hadda laga doortay waaxda lixaad ee minneapolis waad mahadsantaha waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan deeq waana su-aasha ugu muhiimsan oo shacabka soomaaliyeed dalka maraykanka iyo qurbaha hortaalo sidee ula jaan qaadnaa qowmiyadaha aan la degannahay oo ah dalalka adduunka ugu horumarsan gobolka minnesota sidaa la socotid waxay kamid tahay gobolada ugu ugu qanisan dalka maraykanka marka la fiiriyo waxbarasho iyo tacliim iyo shaqo abuurisna waxay ugu jirtaa kuwa ugu fiican bay tahay haddii aad tahay qof cadaan ah oo magaalada minneapolis degan shaqa la-aantaada waxa weeye waa three percent ama boqolkiiba saddex keliya ah shaqa la-aan ah haddii laakiin aa soomaali tahay ama ama immigrant ka yimid africa shaqa la-aanta waxaa lagu qiyaasa inay boqolkiiba labaatan iyo saddex tahay dhibaatada ugu weyn aan haysata waxaa hawshaa la dhahaa disparity baa la dhahaa waana dhibaatada ugu weyn sidii gaabkaasaan u yaray lahayn anagu shaksiyan waxaan ka shaqeeyey inta haddeer xilkan aan hayay oo hadda afarta sano waxaan ka shaqeeyey inaan shaqo u abuuro dhalinyarada soomaaliyeed waxaan isku taxaluujinay inaan xarun tababar furno xaruntaas maanta waa furan tahay waxay ku taallaa xaafada sida riverside oo ka tirsan degmada lixaad magaalada minneapolis waxaana la dhahaa the opportunity center waxayna ku taallaa buildingka cusub oo sidar ku yaalo oo five fifteen on the park la dhaho maalin kastana waa furan tahay waxaana loogu talagalay in dhalinyarada shaqo la geeyo qofkii diyaar u ah laakiin la tababaro oo xirfadaha especially shaqooyinka gacanta sida plumbingka iyo pipe fitterka iyo iyo maxaa la dhahaa maxay shaqooyinka gacanta farsamada oo ah shaqooyinka dhiso aqalka dhexe ama middle classka waxa loo dhaho in dhalinyaradan lagu tababaro anigu waxaan tegay labaatan school oo oo maxay ahayd farsamada gacanta oo ku yaalo magaalada minneapolis iyo agagaarkeeda labaatankaas school oo nimankan trade union school oo ay maamulaan kuwaas oo aan kula kula xaajooday inay qaataan dhalinyaro soomaaliyeed oo schoolka sida ko electricianka ama korontada ama kuwa maxay ahayd pipe fitterka sameeyo marka walaal su-aashaad haddaa soo koobo waa inaan ku dadaalnaa waxbarashada kow taas keliya noqonayso sida aan ula jaan qaadi karno mujtamaca la degannahay waa in la sameeya after school program xaafad kasta oo dadkeena degan yihiin waa in masaajidada laftigooda ka qayb qaataan oo ilmaha laftigooda ugu baro xisaabta iyo iyo maxayd waxyaalaha kale marka taas baa keenayso in maxay dhalinyaradeena shaqada maxayd kor loo qaado waa tahay waana waana ku dadaalaynaa waxaana loo baahan yaha laakiin mujtamaca dhinac kastaba waalidiinta laftigooda in ciyaalka aysan u ogolaan kaliya inay iskuol iska aadaan oo laakiin ilmaha iskuolkana loo diro after school programa loo sameeyo laguna dadaalo in xisaabta in xisaabta iyo scienska lagu dadaalo because labadaas maado ayaa ah maadada maxay ahayd fursadda siinaysa qofku inuu shaqo fiican helo waa tahay cabdi warsame haddaan mudane dib ugu soo noqono isla mawduuca iyo arrinta ku saabsan haddii uu jiri karo in faquuq si gaara soomaalida u haysto uu jiro waxaad ka dhawaajisay inaysan wax dhibaato hadda minneabolis ka jirin inkastood mas-uul tahay guud ahaan marka la fiiriyo dadka farakutiriska ee maraykanka ee soomaali maraykanka ee maraykanka wax ka noqda aad ka mid tahay haddana si guud markaad u egto gobolada maraykanka ay degan yihiin maxay kuula muuqataa weerarada dadka soomaalida ay ka cabanayaan inta badan inay ku dhacayaan sidaa hadda gabar oo habeen toddobaadkii hore dhibaato saasoo kale loo gaarsiiya dhaawacyo loo geystay marka dadkaasi maxaad ugu jawaabi lahayd horta dhibaato waa jirta anigu ma dhahayo dhibaato ma jirto laakiin aniguna ma rabi inaan dadka kiciyo oo aan dhaho maxay ah meeshay degan yihiin xaaladooda aan ka turjumin wax reality ah ana haddeer waxaa joogaa xaafadda sida riverside waxaa degan shan kun oo qof oo muslim ah maamooyinka waa xijaaban yihiin waxaa ku yaalo ilaa saddex masaajid waxa weeye dhibaatada aan la kulanno maxay waa jirtaa cunsurinimo waa jirtaa nacayb waa jiraa laakiin maalin kasta anaka dhibaato aada u foolxun ma la kulanno waxaan ku dadaalnaa mar kastaba inaan la shaqeyno hayraha amniga in haddii aan aragno wax cunsurinimo ah ama dad waxaa jira wax ku qorqoro xaafadaheena marmar intay yimaadaan wax qorqoro askarta waan u sheegnaa waa la waan la hadalnaa waxaan maxay ahayd la shaqaynaa maxay ahayd dadka mujtamaca nala degan masaajidadeena keennaa waan tusnaa dhaqankeena siduu yahay makhaayadaheena kusoo dhaweynaa waxa weeye isdhexgalkaas iyo iyo magaalada minneapolis waa magaalo aada iyo aada u fiican example haddaan siiyo markii haddeer uu donald trump uu la yimid hawshaan ahayd in muslim banka la sameeyo ama muslimiinta dalal lix dal ay soomaaliya ku jirta la diiday mudaharaadyadii ugu waaweyn waxay ka dhaceen magaalada minneapolis dadka maxay waxaana mudaharaaday dad caddaana waxaa mudaharaaday dad ajnabi ah oo annakana garab taagnaa oo nagu taageersanaa marka yes waa jirtaa cunsurnimo laakiin anigu shaksiyan waxaan dhihi lahaa waa mid aan ka tillaabsan karno xaaladda haddeer lagu jiro dadkeenuna waa inay feejignaadaan waa inay askarta la hadlaan waa inay u sheegaan maxay ahayd inay nine one one wacaan markay arkaan wax xun dhacay haddeer gabadhii maalintii bood oo maxay ahayd xabadda ku dhacday oo ohio aad iyo aad baan uga nahay waana wax cunsurnimo ah dalkaana waa ka jirtaa cunsurnimadaas waana dal lagu dhisayba cunsurnimo markii ugu horreysay oo waxaa la socota dadka madowga ah oo walaalaheena afar boqol oo sano ayay u halgamayeen inay xuquuqdooda helaan marka waa jirtaa wax taariikhiyan ah waana jirtaa nacayb waana jirtaa nacayb dadka ka dhexeeyo mujtamac kastana meel kasta ay joogaan waxaa jirto afkaar ay ku kala duwan yihiin lakiin annaka waxaa dhihi lahayn xaaladani waa fiican tahay waxyaalaha ugu weyn oo laga shaqeyn waxa weye waa inaan kamid noqonaa mujtamaca waa inaan askarta kamid noqonaa waa in sida deeq uu ka hadlayay waa inaan shaqooyinka fiican raadsanaa waa inaan ilmaheena wax barnaa markii aan helno awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale waxaan helaynaa respect laakiin markii aad tahay qof sabool ah waa mar kastaba culaysku adigu ku saaraya way mid ka mid a dhegeystayaasha oo minneapolis haatan si aada khadka nooga soo wacday bal haddaan u waco ama aan dhankeeda fiiriyo sahra magacaaga dhammaystir iyo aragti ahaan su-aal waxa aad qabtid
ha waa sahro jaamac oo kasoo hadlaysa minneapolis minnesota aniga waxaan qabaa inay ka jirto cunsuriyad weyn maraykan guud ahaan waa ka jirtaa cunsuriyad taana layskumanahaayo waana la ogyahay qof walbana waa ogyahay inkastoo stadeyada u kala badan yihiin stateenaan stadyada ugu ugu cunsuriyada yaroo ku jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay soo badanayaan waad ogtihiinoo masaajidkii bloomington ku yaalay waa tii la qarxiyey bishii hore waata gabar oo haayo sagaal xabadood lagu tuuray gabar xijaaban oo baabuurkeeda wadata oo sagaal xabadood ilaahay nasiibkeedaa maaragtay uga bixiyey cunsuriyadda waa ka jirtaa ardada jaamacadaha markay soo dhameeyaan shaqo ma wada helno equal ma ahan dadka oo sidaas ay tahaana muslimiinta ugu sii liitaanaan qabaa aniga marka cunsuriyad waa jirtaa silis maaragtay doorashadii obama oo ka dhacana wayba sii korodhay steedyada qaar aadayba ugu badatay marka cunsuriyad maraykan ma ka jirtaa iyo waa ka jirtaa lama dhihi karo waa ka jirtaa boqol kiiba boqol waay sahro jaamace marka soomaalida sidee ayay qeyb uga noqon karaan haddaan bal aniga ku weydiiyo in kala shakigaas iyo naceybkaas hoos loo dhigi karo
waxay ila tahay inaan dadka sida cabdi warsamaba sheegay inaan dadka dhex galno oo aan tusno maaragtay inaan anaga waxa nagula sheegaa iyo waxa xagjirka aana ahayn dad maaragtay flexible ahoo dadka la shaqaysan karo oo bulshada fit ku noqon karta inaan noqono oo aan tusno maaragtay inaan waxaa la sheegaa ahayn oo aan anagu iimkeenu ka wen yahay ama maaragtay aragtida goolka aan u soconno uu ka wen yahay oo sida cabdiba sheegay aan ardada wax dhalinyarada wax barno dadka waayeelka oo la wacyigeliyo oo maaragtay hore loo socdon dadka kamid noqono si aanna loo faquuqin maadaama aan ku badannahay meeshaan usoo qaxnay ilmaheenii iyo xudbunteennii aan halkaan wada keenay waay waad mahadsan tahay waa tahay cabdi warsame haddii aad dhinacaasi wax uga sii darayso sahra aragtideeda dabcan isku aragti ayaad u muuqataan waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo qof kale oo ayana kaga jirta khadka dhinaca gobolkan virginia ee duleedka magaaladan washington waxaa la yidhahdaa qadro qadro soo dhowo walaal magacaaga noo dhamaystir iyo aragti ahaan waxaad qabtid ha assalaamu calaykum walaal waa idin wada salaamayaa magaceyga waxaa la yidhahdaa qatra ciidan gale waxaan ku noolahay virginia sida saharaba idin sheegtay marka virginia sidaa la socotiin su-aal aniga horta aan qaba ma jirto laakiin sida uu cabdi warsame runtii uu tafaasiray wax walba u caddeeyey intaasaana la aaminsanahay runtii marka la sheego sababtoo ah aniga horta state waxaan deganahay stateka waxaan deganahay laba iyo labaatan sano waxaan imid anigoo runtii aada u da-yaro waxna ka bartay kuna noolahay marka waa jirtaa sida ay gabadha kala sheegtay sahra cunsuriyad waa jirtaa dhibaato waa jirtaa maxaa la yidhaahdaa of course dadkan waxaan ka duwannahay dhaqan ahaan diin ahaan maxaa la yidhaahdaa dhinacyo badan ma fahamtay marka laakiin qofka soomaaliga inuu iska dhaadhiciyo ma aha waa lagu necab yahay waddankan marka ugu horeysa waxaan aaminsanahay aniga america inay dadka soo wada dhaweysay ay maanta ay ku siisay waxbarasho haddii aadan awoodin guri leeda ay guri ku siisay waxaan aaminsanahay inaad dadka ka mid tahay kolbana marka waxay ku xiran tahay sida aad adiga iska dhigto ma fahamtay marka ma aha adiga oo aan wax kale iska dhaadhicin oo aan dhibaato abuurin oo waxaa la rabaa inaad dadkii la qabsato aad dadkii tusta dhankaaga wanaagsan aad dadkii tusta appreciation micnaha inaad ku faraxsan tahay maxaa la yidhaahdaa anigan kula hadlaaya ayaa waxay dhacday maalin hore maalin adiga saddex wiig laga joogo ayaa waxay dhacday oo si fiican u aqaan america oo ka ka kaga aqoon badan waddanka aan u dhashay aan ka imid uga aqoon badan america ayaa waxaa dhacday anigoo qamaar ayaa ii xirnaa marka waxaan joogay grocery dukaa dukaamanka cuntada laga gato marka naag caddaan ah ayaa barkinka isku meel ayaan baabuurka dhiganay si xun ay ii fiirisay marka markay si xun ii fiirisay haddana waa dukaanka isla soo galnay waxaa dhacday inaan iskugu nimiday meeshii kaashiyeerka intaanan kaashiyeerka isku imaanay meesha cunto meel alaabada laga qaato ayay intay igu aragtay iga carartay intay si xun ii fiirisay haddana meesha waxaan iskugu nimid kaashiyeerka haddana sida ay ii fiirisay si nacayb ku jiro oo ayna ifiiri karin iga jejeesatay marka aniga waa u ismaaiil garey waa iska ilka cadeeyey sababtoo ah marka dukaankaas intaasoo qof ku jirto kulligood si xun iima wada fiirin hal qof keliya waayo marka qofka waxaa la rabaa inaa adiga aad jirtid ama aad soo dhaweysid ama aa wanaag kugu jira asaa isku xishoonaya hadduu qofka qof normal yahay oo caafimaad qabo oo class leh oo education leh hadduu yahay isagaa ka xishoonaya wix xun inuu sameeyo ama naceyb uu sameeyo marka ani soomaalida waxaan kula talin lahay inay maarkinoo dadaalaan aqoontooda dhisaan maxaa la yidhaahdaa dadka siday ula dhaqmaan ay noqoto si positive ah ama si fiican oo maaragtay naxariis leh oo wanaag leh marka qofka xun xataa haddii uusan xanuunsanayn ama uusan dhibaato kala qabin ama uusan maarkinoo aysan wax kaloo aad oo extremely qofkan yacni naceyb tiro badan ee waaliya uusan qabin waxaa laga yaabaa inuu inuu normal kuula dhaqmo marka ugu dambeyso marka annaga waxaan aaminsanahay inay annaga nagu xiran tahay naftirkeena sida aan ula dhaqmayno iyo soo nolosha meesha qeybta aan uga jirno maraykanka naftirkiisa aan degannahay sababtoo ah waddankan waa waddanaad juus karaysa inaad ku noolaato si fiican ugu noolow aqoontaada iyo waxaa kusoo kordhin karta iyo wax walbana kusoo kordhay saasaan aaminsanay aniga igana raali ahaa waad mahadsan tahay khadra aad baad umahadsan tahay waa yahay cabdi warsamo ayaan siinayaa haddii bal aragtiyahaas isdhaafsan ee sahre iyo khadra aad wax ka leedahay ma hor saare iyo khadre aada iyo aad bay umahadsan yihiin waxayna ka turjumayaan maxay ahayd anigu fekerkayga iyo fekerka dad badan oo soomaaliya qabaan especially waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka iyo gabdhaheena walaalaheena oo aada iyo aada u dadaal badan waxaan anigu dhihi lahaa qofka muslimka ah wuxuu safiir u yahay diinta islaamka especially markaa dalalkaan degannahay waxaa aniga dadka ila shaqeeyo waxa waxay dhici karta inaan ahay qofka muslimka ugu horeeya ay arkeen qof soomaaliya ugu horeeya ay arkeen sidaa u dhaqmo ayaa waxay u noqonaysaa fariinta ay ka helaan ama musawirka ay ka helaan soomalinimada iyo muslimnimada haddii anigu aan iswaalo oo aan noqdo nin gangster ah ama nin qof iswaalayo ama qof maaragtay dabeecad xun ama qof aan dadka mujtamaca aan ogolayn adiguna ma lagu ogolaanayo oo taas waa musawir foolxunaa ka haysa marka safiira aan unahay diinteena iyo dalalka aan ka nimid iyo iyo dhaqankeena waa inaan marka anaku aan isxakamaynaa oo aan ku dadaalnaa inaan mujtamacan one sharciga aan ilaalino labana waa inay shacabka soomaaliyeed oo dalka maraykanka degan ogaadaan inay kow horta muwaadiniin maraykan yihiin americans baan nahay waa dalkeeni basaboorka aan ku soconno waa waa basaboor maraykan ah waxaana loo ogolaya inaan codayno anigu hadda guddoomiyaan ka ahay degmo waxaana ahay xubin baan ka ahay golaha deegaanka magaalada minneapolis oo maamulka sare aan kamid ahay askar baan ku leenahay waxaa xildhibaanaa ku leenahay gobolka waxaa ku leenahay maxay ahayd maxaa la dad ka shaqeeya hay-ad kaste marka haddii laakiin aan iska dhigin inaan nahay dad ajnabi ah oo aan dalkii marti ku nahay dee marti baa noqonaysa lakin haddaan u aragno inaan maraykan nahay sharciga maraykankan aan ilaalino maxay ahayd anakoo diinteena naloo ogolyahay in inaan ku dhaqanno anakoo naloo ogolyahay masaajidadeena anakoo naloo ogolyahay iskuolkeena anakoo naloo ogolyahay afkeena dee waa inaan alxamdulilah marka hore dhahnaa dadkaan aan la deganahna ixtiraamnaa aan is-ilaalinaa afkeena iyo adimaheenana aan maxayd laga laga nabadgelye ku siinaa waayo waa la socotiin maxay ahayd sahro waa la socotiin dhegaystayaal maanta adduunka caalamka islaamka waxaa ka socda xor- xuquuqda maanta aan maraykan ku leenahay ma ku leenahay sacuudi arabia ma ku leenahay south africa ma ku leenahay haddeer burma dalka burma waxaa ka socda waa ujeedin oo maymar iyo maymar la dhaho nimanka muslimiinta waxaa lagu samaynayo caa- anagoo muslin ah waxaana loo ogolyahay dha- maxaa la lahaa maxay ahayd xuquuqdeena iyo dhaqankeena maanta magaalada minneapolis meesha xaafadda aan deganahay waxaa ku jira jid la dhaho somali street waxaa ku yaala saddex masaajid daarul quba maxay ahayd daarul hijra maxay ahayd masjidu shaafici waxay ku yaalaan xaafadeena masjidu rowda waa nagu dhegay abubakr sadiiq afartan masaajid baa ku masjidul leenahay.
dacwa oo waa naloo gartay ogol yahay waa gartay dacwa ku yaala st paul waxaa ka wadaa xuquuqda aan dalkan ku leenahay iyo iyo iyo waxa aan naloo ogol yahay waa wax maxay aada u wanaagsan iyo waa jirtaa cunsurinimo cunsurinimo waa jirtaa qofaa si xun kuu fiirinayo qofaa wuxuu ku dhahaya go back to africa haye waa lagu dhahaya laakiin waxaa dhesa go back to europe iyo maxay checoslovakia meeshaa ka timid maxay yihiin Siyaadadii marka waxaa haddaan weeye- haddaan bal ku weydiiyo cabdi warsame adigoo mahadsan maxay yihiin waxyaabaha dadkan cunsuriyadda ku jirta dabcan waad dhex gasheen bulshadii waad ogtiin waxa gubi kara maxay yihiin oo ay u diidi karaan qof eh, wadan imaaday oo nolol ka soo doonay shaqaysanayo laga yaaba asaga xataa inuu wax kusoo kordhinayo wadanka walaal horta bini aadanka ayaa wuxuu markasta wax kala saaro bini aadanka soomaali sooma nihino maxaa anaku kala duwannahay oo dalkeena ugu soo gubnay maxay ahayd soomahana magacyo saddexaad qabiilada dhan la sheegayo soomahana magacyo awoyaasheen dalkeeni baa kusoo gubnay waan isku dagaal anakoo sinjiyad ah isku sinji ah ka waran marka haddii mujtamaca ku dhex nooshahay dadku kala duwan yihiin indha yar baa dalkan degan caddaan baa degan dad waxaa dalkan degan u arka inay awoyaashood dhiseen oo u arka in adigu marti tahay laakiin dalku sharci buu leeyahay sharciguna annaga dhan muwaadiniin baa nahay waan u simannahay midda Way.
labaad Mm.
mujtamac kasta oo naga soo horreeyey oo oo ku yimid dad tira badan annaguna waxaa dir boqol kun aan nahay gobolka minnesota marka loo qiyaaso maraykanka o dhanna laba boqol oo kun aan nahay waxaa jirta mujtamacyo naga horreeya oo caddaan ah oo la cunsuri jiray irishka sidee loo geli jiray maxaa la dhahaa nimankan yahuudda sidee loo geli jiray nimankan armenianska sidee loola dhaqmi jiray nimankan catholiga ah sidee loola dhaqmi jiray waxaa jiray madaxweyne loo john f kennedy oo oo catholic ahaa oo lagu cunsuriyey oo xataa khudbooyin jeediy oo yidhi anigu waxaa noqonaya madaxweyne maraykan oo madaxweyne catholic ma noqonaya keliya martin luther king iyo maxay ahayd nimanka civil rightska waa xasuusataa dhibkii Malcolm usoo mareen waa inay heleen halganka marka of course mujtamac kastoo cusub markaa cusub tahay Mhm.
waxaa lagu arkaa wax wax wax kale gabar xijaaban weligood dadkaan maysa arkin gobolkan wuxuu ahaa gobol boqolkiiba sagaashan iyo toddoba cadaan ah madowga degana wuxuu ahaa madow magacyadooda leh laakiin waxaa yimid cabdi warsama yimid cabdulqaadir baa yimid axmed baa yimid maxamed baa yimid sahraa timid waxaa timid xubbaa timid waxaa timid qaali baa timid waxaa yimid oromo dad af oromo ku hadla waxaa yimid dad af soomaali ku hadla waxaa waay yimid dad aan ing- marka of course dadkii waxay ka qaadeen reaction ay ka keenayaan waa tahay laakiin reactionkaasi wuu yar yahay haddii aan iska dhaadhicino waxaa tiri i think sahraa tiri hadal aada u fiican khadrana waa ku xujisay haddii aad iska dhaadhicisid inaad aad meel aada gaarin weligaa meel ma gaarisid haddii aad iska dhaadhicisid shaqadaas waxa ma helaysid because soomaaliya tahay weligaa shaqa ma helaysid marka waa in la iska daayaa Waa tahay.
niyad jabka waa niyad tahay jabka waa wax xun qofku waa inuu yeeshaa confidence waa inuu aad Dhegeyst- dadaalaa waay Si aan dhegeystayaashaan shaqada rabaa helin, waa inaad dul qaadataa waay waa in hore loo socdaa waad mahadsantahay dhegeystayaasha raba inaan weli fursado sii siiyo kuwo badan oo gudaha maraykanka naga soo wacaya ayaa jiro bal markana aan fiiriyo mid ka mid a dhegeystayaasheena minneapolis ku jira walaal magacaaga ku bilow ee wiilka ugu dambeeyo iyo halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan su-aashaada hallo um, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Um, magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cali jaamici oo kasoo wactamayo st paul minnesota Mhm.
um, horta wax su-aala ma qabo lakin um, sida um, cabdi warsame um, xafidullah ilah ilah xafida uu yidhi um, kalsoonida naftaada inaad ku qabtid waa wax weyn horta number one soomaali haddii aan nahay waxaa naga maqan kalsoonida nafteena aan ku kalsoon nahay Ah, marka iska dhaadhicisid inaadan micnaha maxaa raadaaye aada u qalmin shaqo ama position ah, nin cadaan ah ama nin maraykan ku dhashay ama wuxuu raba ha ahaadee aada heli karin horta taas waa dhibaatada ugu weyn oo na haysato tan labaad oo na haysatana waxa waaye annagaa marka hore horta isyasna annagaa marka hore isliidna Mhm.
oo nafteenna inaan liidna maahana walaalkeen xataa liidna waxaa arkaysaa soomaali badan oo mataqaana maxaa raadaaye ninka cadaanka iyo ninka soomaaligaa jecel ninka cadaanka ah oo for example adigoo shaqa iskala shaqaynaysiin oo kale midka cadaanka xushmad weyn ama respect u haya adigana micnaha ku gelinayo booska saddexaad ama booska afraad Ah, for example markii ah, salaantid aad isku daydid oo kale ama nin cadaan aad sa socotiin anay igu dhacday markii salaanuu la soo cararay asigoo dhoola cadeynaayo marka ay sidhi adigoo ku salaamaya mid cadaan oo iga dambeeyo in la- uu wejiga u dhoola cadeynaayo marka taas waa inaa horta micnaha maxaa leedaha annaga wax iska dhignaa oo annaga gartay.
kor isgeynaa kadibna man sharafa man sharafa nafsahu faw macnaha qofka nafteeda fahu sharafo shariif Mhm, asigana waa la sharfaya mafahant mhm.
marka naftaada horta marka hore sharaf kadibna dadka kale sharaf ka raadi intaasaa ku darsa lahaa aniga waad mahadsantaha aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga wiil yaroo dhalinyaro ku nool minnesora ayaa tahay dabcan dadka wax badanna u soo joogo og bal cabdi warsame ugu dambeyntii haddii aan anigu ku weydiiyo maxaa la gudboon dadka soomaalida hogaamiyaasha soomaalida adiga aad ka mid tahay een ugu dambeyntii kelmadda aad dhihi lahayd maxay tahay si ay ma aragtay u sameeyaan ayaga xataa soo dhoweyn oo aan looga didin amaba ay dhibaatada qayb uga noqon horta marka ugu horeyso waa inaan anaku gacanteena ku helnaa maxay- horta talada waa inaan ilaahay subxaana watacaala saaranaa waana inaan anaku gacanteena ku helnaa maxay ahayd waxyaalaha muhiimka noo ah sida haddeer anagu waxaa ka hadlaynay oo dhisaynay suuq soomaaliyeed iska leedahay waxaa jirta hadda laba suuq oo magaaladeena ku yaallo oo markaa tirtid nadaafad darrada iyo isku dhexyaaca iyo sida maarata maamul xumada ka jirto dadku ay u arkaan inay ka turjunto dhaqanka soomaaliyeed iyo soomaalida laakiin aan ahayn oo ay maamul xumada meelahaas ka jiro marka waa inaan anaka nafteenna iyo meelaha anaka maxayd makhaayadaheena iyo meelaha anaku alleena horta waa inaan gacanteena ku helna waa in markaan aan soo dhaweynaa dadka mujtamaca dhala degan waa inaan kalsooni noqonaa sida yarka dheer uu yidhi walaalkay st paul joogay qofku markuu asaga naftiisa ka adag yahay uu naftiisa kalsooni ku qabo uu dadkiisa jecel yahay baa la jeclaanaya waa garta anaku waa inaan dadaalnaa mujtamacana degan dal fiicana degannahay dal qaniyaha degannahay dalkaana soomaalidu wax waa ka noqonaynaa biidni illahi alkariim waxa weeye wakti yar baan joognay labaatan sano hadday ugu badan tahay joognaa dadka soomaalida magaladan degan dadka ugu badan anigu toban sana deganahay maxay dalka maraykanka wax badan waa qabsanay insha allah ilmaheenu way ku sii dari doonaan waxaana kaa qabsanay waxaan degi doonaa xaafadaha ugu fiican one dayna gobernatoraa ka noqon doonaa gobolka minnesota laakiin waa in la dadaalaa waa in lagu dadaalaa mujtamaca waxaana ka cosolaa shacabka soomaaliya way ogyihiin anaku doorashaa ku jirnaa inay noo soo baxaan labaatan iyo labada september in- insha allah waay ilaa iyo sagaalka november waxaan rabnaa mar labaad inaan taariikh samayno oo noqono qofkii soomaaliya oo laba jeer loo doortay xilka guddoomiyaha degmada waxaana rabaa inaan kamid noqdo maamulka magaalada minneapolis oo gaar ahaan u tartamno ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka councilka insha allah taas waxay tusaysaa dee shacabka soomaalida inay wax qabsan karaan codkeena inuu inuu muhiim yahay waay waan idin sheegnay Waxaan taas way jeclaan lahaa u baahan inaan- tahay. Ah.
waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo intaanan ka bixin maadaama aan ka hadlayno gudaha maraykanka soomaalida ku dhaqan iyo dhibaatooyinka heysta dhib kale oo baaxad weyn ayaa jiro oo hadda dhalinyarada ayaa isleynayso markii la fiiriyo colombos oo hadda ay kusoo badanayso oo dhowrkii bilood ugu dambeey sideed dhalinyaraa la sheegay Eh, minneapolis waaba tii kasii horreysa oo ayadana khatarta badan ay ka jirtay marka en, seattle washington ay ka jirtay taa ugu dambeyntii ayada laftarkeeda inkastoo ay mawduuca ka mid ahayn haddana maxaad kusoo gabagabayn lahayd sahra waxaa dhihi lahaa cudurka nagu dhacay waa cudurka maraykanka haysto Mhm.
cudurkan waa cudurka streetska la dhaho gangskan iyo waxaan la arkayo waa waxyaalaha mujtamaceena aan u nimid waana wax aada iyo aada khatarteeda leh waana dhib badan tahay sidaa la socotay magaalada chicago waxaa lagu dilay sanadkii lasoo dhaafay sideed boqol iyo toddobaatan iyo lix dhalinyaro hal degmo oo south side chicago la dhaho waxaana ay ahaayeen dad african american u badan may fahan Mhm.
marka taas wey dee anaka cultureki iyo wixii baa isbedelaya haddii ilmihii aan wax la barin haddii ilmaha aan lagu dadaalin wiilasha adeer mar hore waxaa ka dhawaajiyay gabdhaheenu ilaahay hanoo daayo waa fiican yihin beenna ma ahan haddaad jaamacadda university minnesota tagtid boqolkiiba toddobaatan iyo shan ardaydu waa gabdho haddii aad tagtid jaamacadda columbus ohio gabdhaa u badan haddaad tagtid jaamacadda seattle ku taala gabdhaa u badan wiilashii waxaa weeye dhibaato badan baa ka jirto niyaddii baa laga jabiyey ma la ma- noloshooda ma lala dadaalo marka waxaan codsan lahaa soomaalida meel kasta ay joogaan annaku waa inaan waa inaan ka fiicannahay si haddaan samaynayno waa in masaajidada iyo culamaa udiinka iyo hogaamiyaasha iyo hooyooyinku inay ku dadaalaan sida wiilasha jihadan maxay looga saxi lahaa qaladaad badan baa jiro laakiin jidadki waxa waye culturekii waxaa qaadanay dalkan hadeer aan so- aan soo degnay oo ah cultureka jidka daroogada hadeer aad bay ugu soo Waay.
badanaysa soomaalida isdilkina waa Wax ma badanaa ka dhigi laakiin waxbaa laga karaa qaban karaa waa Sarah? Wax iga minneapolisna wax badan waa ka qabanaysa.
ku siinaa wax yar alxamdulilah yaa ila hadlaayo qofkaas kee waay qatra waay qatra waay haya khadro adigoo soo koobaysa waktigaan ugu dhammaaday waa soo xiranaa barnaamijka haa bes laba wal laba wax ayaan ka dhihi lahay fikirkayga oo ah micnaha soomaalida bakdinta ay qabtay inay iska dayso sababtoo ah wadankan sharci loo siman yahay ayaa jirto wax cabsi la yidhaahdo ma jirto sababtoo ah qof walba oo wadankan ama u dhalo ama ha u dhalan qof kasta oo bini aadan ah sharci waxaa jiro eh, maxaa la dhahaa eh, eh, qabanayo qofka qaba qabanaayo ha qofka difaacayo ma fahamtay tan kale
waayahay dhegeystayaal aad baan uga xunnahay inaan barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha idin dhammaystiri kari weyno waxaa marti ku ahaa xildhibaan cabdi warsamo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis zahre cabdi axmed ayaa inoo hogaaminay ayaa inoo dahdihinaysay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hiddaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan sidaasoo ay tahay haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee soomaalida taasi waa rumbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagurayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen su-aashuse waxay tahay maxaa loo aanayn karaa aragtidayda sababtu waxay xidhiir la leedahay habkii nololeed ee ka jiray geygii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono halgankii ay jiritaankooda ugu jireeni aanoo kala go' lahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa haddii habeen dumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa xoolaha ayay si bacan u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan mar ay geedka shir ku garramayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen mar ay geedi u yihiin haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu ad aday ku tilmaanaado inuu dareemadiisa qof ahaaneed qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan jiljiraaca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo dhifna waxaa ahayd saygu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene sidoo kale in doontama ha jeclaadee waxaa dhif ahayd carruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo ceeb aan ceebi ka weynaynna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo diradiro iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweerada iyo maansada dabeecsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen hase ahaatee wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u badheeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixa macaan badanna ku muujiyey waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadka ah u jeclaaday dabadeedna guur iska daayey mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado dagaankana uu inan kale ka raadsado gabyaagii ayuu ballanqaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoolo ka buuxin doonaan gabyaagii markaa ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo gabyaagii ku aleleday tisciin faras ah xamar towlan iyo tuur caddiya mayda markab tiirsan lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dobajiroo wada tifrina tiica iyo cayro waxaa iiga toolmoon ijoon kolu tiraabaaye maansayaanadii soomaaliyeed ee qarnigii sagaal iyo tobnaad hana qaaday waxaa ku jira nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waa maansayahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay qamaan bulxan walaalaha ahaayeen korna uga weynaa wuxuu weerar xodxotay gabarh madaaxa la oran jiray oo bilicdeeda lala ashqaraaray nacagnimo ku darsatay reer qaran ahna ka soo jeeday wuxuu isku dayay intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xidhitinimo ah isaga iyo aabbaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aada u fara badan aadna u taya sarreeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xodxodada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii beriya iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballanqaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xadhiira dhammaan suuqadda uu dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaad ay ahaataba iyo saddexda wariyahaad xoolaha ay soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballanqaadayay waxa iila yaab badnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye werigaa dambe luga kuma socon doontidoo xataa libaax baanu kuu layliyi doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer laxawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki doonin oo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geedo loo dallaalimeeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu yidhi lowsada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyey jidhbad lulata hilqado soo lalmada laabta iyo qoorta lix maraad ku kala laylsato oo laqan adeegaaya la jisiman muraayado lukuyan looyatada baarka lama-a dhowra laas ila xir loo liridda loo yeelay darmaladan furaash lagu gamco iyo laba haloo saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gog iska laameerta lubiyad soora laashida barleeda lacag la soo siiyey ludda ibilka loocaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan kuu dejiyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaaxkay ku tahay inaanu kuu leelyi luga kuma geshide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dallaayadin shamsada lowga kaa qabanin awal lama aqoone mulaaxo waa la wada bartay gabayadii weerar ayaa magaceedii cirka sare gaarsiiyey ruux waliba wuxuu jeclaystay bal inuu arko inantan uu gabyaagu ku naanaabay ee reerkiisii iyo haweenaydii uu qabayba ilowsiisay maalintii dambe iyada oo codsiyadiisii aan weli hawraarsan odran asii ogol diidan ah ayaa waxaa isdamacsiiyey nin nuur idiinle la oran jirayoo da ahaan weerar ka weynaa saatartan baa dhexdoodii ka bilowday hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geerahro ammaana oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee talow nuur idiin leh muxuu isku halaynayaa barnaamijka toddobaadka soo socda ayaynu su-aashaa jawaabteeda ku ogaan doonaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
aad buu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha oo uu noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya markana kusoo dhowaada xubintii ganacsiga iyo waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaa aada uga shaqeeya ama loo isticmaalaa mootooyinka nooca labada lugood leh taasi oo dadka miyiga caanaha iyo waxyaabaha fudud ay ku keensadaan magaalooyinka ayaa lagu arkayaa mootooyin iyaga oo qaadaya waxyaabo kala duwan gaar ahaan waxaa isticmaala mootooyinka ganacsada yaryar ee ka shaqaysta tuulooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed ka ganacsiga mootooyinka waa mid ku soo badanaya magaalada baydhabo waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo la keenayay mootooyin aad u fara badan oo la iibsanayay axmed cabdulaahi maxamed wuxuu ka mid yahay dadka mootooyinka ka ganacsada waxaan kula kulmay xaruntiisa ganacsiga oo aan kala sheekaystay waxyaabaha uu iibiyo
halkee laga keena marka mootooyinkan vicomka aad iibisaan muqdishoaan ka keena muqdisho miyi iyo magaalaba waa loo iibsadaa si oo magaaladan way isticmaalaan baadiyahan way isticmaalaan zaa'id baadiyaha waay laakiin socodkooda baadiyaha waay caanay ku keenaan wax walbay ku keenaan wayna ku shaqaystaan wayna ku safraan waa garta marka dadka dadku waxay u isticmaalaan soo maaha ee howlfududayn inay ay waxyaabaha ay u baahan yihiin ay magaalada ku keenaan caanaa lagu soo qaada dadkaa lagu qaada gawaarida halaabta alaabtooda loo qaada waa lasu dhex wadaa degdeg waay degdegsiimo waay degdegsiimo waa gartay lugahan baabuurta oo kale iyaguna sidee ay kala yihiin bal sharaxaad naga sii lugaha weyn iyo yarbu ay leeyihiin kuwa sarfayd iyo baraadyaasha iyo cabdibilyaasha wax walba gawaarida weyn shandiyeeshi ina tare ayuu nooc waa haynaa marka socodkoodana maasha allah waay mi magaalaba waa loo qaataa mid waxaa weeye boqol konton waay mid laba boqol waay mid toddobaatan waay seebsi kala yeeyihiin waay marka kuwan waxaa waaye cabdibilooyinka ila ila calaawiyaasha yaalgelya waxaa waaye siddeetan dollar toddobaatan iyo shan say hadba siduu suuq yahay qiimaha ugu dambeeya waa toddobaatan iyo shan baraadyaasha waxaas waaye kuwa yaryarkana waa caasi waxaas waa kareetooyinkaa la geliyaayo afartan dollaraan gadnaa waa intaas waa gartay marka lugahan baabuurta ayagan xageed ka keentaan maxaan ka keennaa xamaraan ka keennaa ilaa iyo dubay dhinacaasay ka imaadaan magaalada baydhabo waxaa soo gala maalin walba mootooyin lagu keeno waxyaabo kala duwan gaar ahaan caanaha iyo malabka oo ganacsi ahaan loo keeno magaalada waxayna mootooyinka ka mid yihiin gaadiidka fudfudud ee loo isticmaalo tuulooyinka iyo magaalooyinka koonfur galbeed guud ahaan dhegaystayaal intaas waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ganacsiga halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington dhegeystayaal ciddii ay seegaan wararkaasi iyo warbixinadaas waxay dib uga daalacan karaan boggeena internetka v o a somaly com haatanna gebagabadii baanu kusii saqeynaaye saare cabdi axmed aan ka codsado in wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa ay noogu soo celiso saara mahadsanid maxamed duufaanta irma ayaa ku dhufatay halbowlaha xeebta galbeed ee gobolka falorida subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah iyadoo ay wehelinayaan dabeelo iyo roobab sidoo kalena raadad burburin ahna kaga tagtay jasiiradda nugul ee karebiyanka irma oo ah duufaan heerka afraada ayaa waxa ay xoogsatay markii ay ka gudubtay falorida iyada oo xarunta duufaanta qarankana ay sheegtay inay ku socoto laba boqol toban iyo shan kilomitir saacadiiba marka ay gaarto gudaha dalkan maraykanka khasaaraha wuu u geystay dhulgariir xoogan oo ku dhuftay gobolka wakaka ee koonfurta dalka mexico ayaa korortay saraakiisha ayaa sheegay in dhimashada ay haatan marayso ugu yaraan sagaashan qof madaxweyne enrique pene nieto ayaa waxa uu sheegay in dhulgariirkaasi uu aad u xoog badnaa kana xoog badnaa kii mexico ku dhuftay sanadkii kun iyo sagaal boqol sideetan iyo shantii kaasoo la tegay nolosha kumanaan dad ah ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo maanta ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan war qoraal ah oo ay ururka al-shabaab ku sheegeen in ay ku dileen lix qof oo isugu jira ciidamada nabad sugidda nabad ilaalinta ee jabuuti iyo saraakiil dowladeed ayaa waxaa sidoo kale ay kooxdu ku sheegatay inay ku dhaawaceen in ka badan labaatan qof hase yeeshee saraakiisha gobolka iyo dad goobjoogayaala ayaa idaacadda v o e da u sheegay in weerarkaasi ismiidaaminta ah lala beegsaday maqaayad laga cabo shaaha ayna ku dhinteen saddex qof oo dhammaantood rayid ahaa iyo qofkii isu soo miidaamiyey saraakiisha gobolka waxa ay sidoo kale sheegeen in saddex iyo toban qof ay ku dhaawacmeen weerarkan taliyaha booliiska gobolka korneel isaaq cali cabdulle ayaa v o eda waxa uu u sheegay in dadka weerarkaasi soo qaaday aysan gaarin ujeedadoodii ahayd in ay khasaaro intaasi ka badan ka geystaan goobta taliyo waxaa kale uu sheegay in baaritaan uu socdo kaasi oo ay wadaan ciidamada amniga kagana kuna saabsan meeshii ay wax ka soo abaabuleen qaraxaasi in la ogaado wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da maxamed aad baad mahadsan tahay zahra haatanna dhinacii heesaha ayaan u gudbaynaa bashiir abikar oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan dabcan waa heystii beledweyne iyo fanaanka xasan aadan samatar
jacaylow boodhaari inuu diiday been baan u haysi bii waa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kagataaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haysi wadiigu butaaco biraha waraabsho dhulku baarhad ku jiifo irta ubaaxu buuxo badarkiiyo galaydii laga tuura baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiiso beelugu gujoogan berita mahadkii beelad weyne maan tegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baaxu ku jiifo dhirta ubaaxu buuxo badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waaberiiso beelugugu jooga sow berita mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda habla goodo bilixdii haweenkiyo sidii loo dhagmiyo dhanka bari magaalada sow boqoraa joogto yadda habla moodo bilixdii haweenkiyo sidii loo dhameeyo sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeska beledweyn idaacaddeenna iyo habeenimo ayay gebagabo u ahayd dhinaca barnaamij soo saaris iyo farsamadaba bashiir abikar ayuu ahaa anigoo saare cabdi axmeda iyo maxamed cabdisandheeraba waxaan idinla socodsiinayna idaacaddii ee waa naga intaaye mar kale kulanti wanaagsan intaynu kulmi doono baalgoray laamoodo baarkana xasaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertilaasho ugu seele maan baran
This program has come to you from the Voice of America, Washington.